tan labaad su-aasha macnaha labaad masaa'ilku wuxuu leeyahay jawaabta maxay noqonaysaa shubhada ah saxaabaduba caqiidada way isku khilaafsanaayeen fii xaqiiqati alamr arrinka noocaas oo kale ah wax munaasaba ma ahan in qofku isagoo cudurdaar raadsanaya inuu tajmiic sameeyo iyo inuu dad maaragtay caqaa'idoodii iskhilaafsan tahay oo maaragtay muctasilo iyo khawaarij iyo muxuu ahaa shiica iyo raafidaa waxa noocaasoo kale inuu isu geeyo isagoo rabo qasadkiisu saa u yahay inuu yidhaha saxaabaduba caqiidada isku khilaafeen dee dadku hadday iskhilaafaan maxaa ku jaban waa la isla socon karaa oo waxaa laisla wadi karaa iyadoo la iskhilaafsan yahay taasina waa shareecadii wax khilaafsan oo khilaafkii waa laga digay rasuulku sal ll ly slam wuxuu sheegay ummaddan inay iskhilaafi doonto oo toddobaatan iyo saddex firqadood isu khilaafi doonto kulluhaa fi naar buu yidhi rasulku sal ll ly slam naartay wada gelayaan ilaa waaxida mid keliya lasoo istisnooday man kaana calaa mithli maa ana calayhi yowma asxaabi waa dadka ku socda dariiqa annago aan ku soconno yuu yihi rasuulku sal ll ly slam riwaayo kalena aljamaaca buu yihi rasuulku sal ll ly slam calaa kulli xaal ahluxaqu marka waa hal keli ah halkii qoladii ahluxaqa ahayd ee halka ahayd miyaa marka caqiida isku khilaafsan yahin la dhihi karaa saxaabaduna iyagaa ugu horreeyey ahluxaqii iyo dadka sunnada ku taagnaa iyagaa ugu horreeyey see loo dhihi karaa marka caqiida isku khilaafsanaayeen waxaas kaloo iskhilaafa waxaas kaloo khilaafka keenay ee islaamka saxda ahaa khilaafay waa kuwa laleeyahy naaray gelaayaan marka dariiq saxa maaha waana ay ku lugo-een dadkii yidhi ahlu sunno iyo shiicaan matalan isu soo dhoweyneynaa ee juhdi fara badan ku bixiyey aakhirkiina waa kuwii ka shallaayey ninkan la yidhaaha yuusuf alqardaawi wuxuu yidhi culammadan sacuudigu waa naga aragti dheeraayeen marka ay maaragtay diideen nimankan inay soo dhoweystaan annaguna waa khaldannay buu yidhi laakiin hadda waa mar la jabayoo ummad fara badan ay shiicowday oo laga maaragtay caqli badiyey oo la khiyaanay laakiin ogow dadaa weli dariiqii ku taagan oo aan maaragtay shiicadii ka digin oo soo dhoweysta oo aada u mujaamaleeya akhwaan muslimiinkuna u badan yihiin marka dad ka leh saxaabadiibaa waxay isku khilaafeen caqiido waxay soo daliilsadaan waa maxay waxay leeyihiin waxay isku khilaafeen rasuulku sala alla alay slam rabbigiis ma arkay mase ma arkin arrintaasna sida raajixa waa maxay ibnu cabbaas yaa laga wariyey ra'aa rabbahu laakiin lagama werin bicaynayhi lagama werin sida aimada maaragtay muxaqiqiinta ah ay leeyihiin maadaama usa biciinihii uusan dhihin waa bifu'aadihi yaa lagu fasiray marka caaisho marka ay diidday arrinkaas oo ay tiri qafa shacri mima taquul iyo isma diidana warka ibnu cabaas oo caaishana ru'ya bilcayn bay maaragtay anfinaysaa in indhihiisa uu ku arkay ibnu cabaasna hadda ma aanu sugin inuu indhihiisa ku arkaye ra'aa uun keliyuhu yidhi bifu'aadihina waa maaragtay laga wariyey marka de ismaba diidana marka waana mas'ala runtii cilmi ku dhisan oo macnaha cilmi maaragtay laga hadlaayo nooc qeybaba ha ahaatee laakiin maaragtay adilo iyo wax noocaas oo kalea maaragtay la fiirinayaa marka arrinta noocaas oo kalea hadda waa caqiido in la yidhaahdo lafteeda waxay u baahan tahay in aada laysaga hubiyo sababtoo ah rasuulka sal slm rabbigiis ma arkay waa wax dee rasuulka sal slm ku tacalluqa marka caqiidada soo gelid ay soo gelaysa lafteeda u baahan in aada laysaga hubiyo calaa kulli xaal saxaabada iskuma aanay khilaafsanayn arkaantii iimaanka iyo arkaantii islaamka iyo maaragtay salaaddii zakada inay waajib tahay xajka waajib yahay fawaaxishta iyo khamrada iyo maaragtay xaaraan yihiin masaaisha camaliga ahayd waxaas dhan iskuma aanay khilaafsanayn iskuma khilaafsanayn ahlu cilmiga qaarkood yidhi maaratay masaa-isha caqiidada qaar isku khilaafeenna dee waxay ka wadaan caqiidadii lafteeda waxay leedahay furuuc bay leeyihiin marka furuucdaasna marka qaarkood wixii yaqiin inaanay gaarin baa dhici karta wixi haddaanay yaqiin lahaynna dee waa dhici kartaa in la isku khilaafo oo cadaabulqabriga qaarkii culamada qaarkooda waxay leeyihiin ma badankuu ku dhacayaa mase badankii iyo ruux mase maaragtay ruuxdii buu ku dhacaaya waxa la miisaama maxay yihiin maacmaashiba mase waa waraaqihi mase qofkii laftiisa limiisaama wax noocaas oo kale ah marka hadda saxaabada ka hadli mayne hadda culammadu wuu ka hadlaayaaba ahlucilmiga qaarkood maray arrintaa ka hadlaayeen sida sheekh ibn uthaymiin oo kale laakiin ahlucilmi fara badani masalada waaba diidaanba saxaabada caqiida iskuma khilaafsanayn bay leeyihiin marka sheekh cabaad isagu wuxuu leeyahay caaisho iyo ibnu cabaas yaa rasuulka sal inu rabbigiis arkay leylat micraaj isku khilaafeen baa ley marka caqiidana laga dhigay sheikhu marka wuxuu leeyahy laa yucaddu khilaafan fi lcaqiida buu leeyahy laa yucaddu khilaafan fi lcaqiida khilaaf maarata caqiido laguma sheegi karo yuu leeyahay sababto aayado fara badan yaa kutusinaya axaadiis mutawaatira iyo ahlu sunnaha ijmaacoodii in maaragtay alla la arki doono aakhiro la arki doono lajna daa'ima marka mar la weydiiyey arrintaasna oo sida ru'yada rasuulka sal slama uu rabbigiis arkay in la isku khilaafay iyo dadka dhintay waxma maqlaan iyo waxay ku jawaabeen caqiidada islaamka wax khilaafo kama dhexayn saxaabadii oo waxay ictiqaadsanaayeen waxa kitaabka iyo sunnadu ay ku tusinayaan wax ay jeebkooda ka keensadeen ama ra'yigooda ka keeneenna ma aanay jirin taasaana ilaahay ugu gargaaray oo ictisaamkii la faray iyo inay maaragtay ku dheganaadaan kitaabkii iyo sunnadii iyay ku camal faleen marka muuminiintu rabbigood waa arki doonaan aakhiro taa waa la isku waafaqsan yahay laakiinse rasuulka sal l slam habeenkii micraajka ma arkay rabbigiis oo indhihiis miyuu ku arkay waa arrin mucayanahoo adduunya ku saabsan waaye buu leeyahay ee tii aakhiro layskuma khilaafin marka calaa kulli xaal iyadana wax saxa maaha masaladan la itlaaqaayo oo laleeyahay saxaabada caqiida isu khilaafeen danka laga leeyahana ay tahay dad maarata caqaa'idkoodu ay kala duwan yihiin in maaragtay lasoo dhoweysto oo ay maaragtay isku meel u wada socdaan